saddexdan weerar oo ka dhacay meelo kala duwan oo dunida shalay oo isniin ahayd waxa ay ka dhignayd in dunida xilli isku mid a khataro kala duwan ay soo wajahday weeraro dad kala duwan ay ku dhinteen oo dhiigu ku daatay sidoo kaleetana ay ka buuxdeen naceeb iyo argagixiso magaalada suurikh ee dalka switzerland waxaa ka dhacay weerar ay ku dhaawacmeen saddex qof oo soomaali ah markii goor salaada la sugaya uu soo weeraray qof islamarkaasina lagu sheegay midabkiisa inuu yahay qoomiyadda caddaanka kaasoo saaka meydkiisa la helay booliiskuna ay gacanta ku hayaan baaritaankiisa mustaf goobdoon oo ah suxufi ku sugan magaalada suurik waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaaladaasi wuxuu iiga warramay dhacdadaasi wixii ka dambeeyey markii ay dhacday kadib xilligan azare wararka ugu dambeeyey ilaa iminka booliiska ay ay sheegayaan waxaa kamid ah in la helay ninkii dhib ka geystay inkastoo si ofishaala magaciisa ay usu sheegin iyo da-diisa iyo waxa sababay inuu geysto laakiin waxaa la helay nin meed ah oo isaga isdilay agagaarka goob ku dhow masaajidkii inta ayay haddii warbixinta helnay sheegeen waxaana ka sugaynaa warbixin siyaada ah waxaa sababay in masaajidka loo abaaro waa tahay cid kula jirtay ama lagu baadi joogo oo ay booliisku ka hadlayaan ma jiraan ilaa iminka ninkaas la qabtay ayay warbaahintu ay sheegaydaa iyo booliiska waxaana sugaynaa saacado kadib in ninkaa magaciisa iyo waxa keenay inuu masaajidka abbaaro oo masaajid kaloo aadi waayo ama dhacdadaa keentay taa ayaa inta badan waxay jawaabta aan sugayna ay tahay waxaan la tacaalaynaa dadkii dhaawac ahaay heladoodii oo iminka aan loo ogolayn dadka in la booqdo maadaama si si toosa booliisku arrintaa isna u sheegin dhaawacii magacyadoodii iyo ninkii la qabtaba inkastoo inta badan la sheegay ninkan inuu ahaa ninka xulka geystay walow magaciisa aan la xaqiijin sheekh sacad suban waxa uu maamulo ka yahay masaajidka weerarka lagu qaaday v o e da ayuu uga warramay sida ay wax u dhaceen qaar shaqo ka yimi qaar guryahooda ka yimiba iyagoo cishaha suga farfadhiya ayaa loo soo galay marka ninkaasaa xabadaha ku furay meel kasta aanu dhignay ee aanu maaragtay faafinaynay marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday ninkaan arkay ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday layma sii deynba ninka kalena caloosha inta ka sarreysa garabka hoostiisa ay kaga dhacday meelo kalena maarata xabado kale way kaga yaaleen keliya ma ahan magaalada suuriq ee switzerland sidoo kale waxaa magaalada ku taala dalka jarmalka ee berlin iyadana ka dhacay weerar nin gaari watay uu ku qaaday meel suuqa oo lagu iibiyo geedaha krismaska ciidda masiixiga xilligan oo kale loogu dabaaldego halkaasoo laba iyo toban qof ay ku dhinteen konton kalena ay ku dhaawacmeen weerarkani waxa uu yimid xilli dadkaasi ee meeshaasi ka adeeganayeen waxaa arrintaasi guud ahaan ka hadlay mas-uuliyiinta dalkaasi waxa ayna cambaareeyeen falkani oo ay sheegeen inuu geystay qof argagixiso ah islamarkaasina waxa ay sheegeen inay baadi goobayaan ciddii kale ee iyaguna kula lugto lahayd in ay arrintani soo abaabulaan waxaa sidoo kale mar qura shalay warbaahinta qabsaday dilka safiirkii ruushka u joogay dalka turkiga andreya karlof kaasoo laba iyo labaatan jir wiil yaroo ah uu toogasho ku dilay isaga oo ka qudbeynayay meel xaflada oo dad isugu yimaadeen wiilkaasi ayaa marka dilka uu geystay waxa uu ku dhawaaqaya allaa weyn iyo ma hilmaami doono suuriya arrintaas oo keentay in meelaha qaarkood loo arko falkaasi inuu ahaa mid argagixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa si hoose waxay uga hadashay in falkaasi uu ahaa mid argagixiso ay ku lug leeyihiin booliiska dalka turkiga waxa ay sheegeen inay baarayaan arrintan waxaa ku kalifay wiilkaasi iyo sidoo kale ciddii kula lugta lahayd dhacdadan waxa ay timid iyadoo labada wadan ee turkiga iyo ruushka ay soo wanaagsanaanaysa xiriirkooda diblomaasiyadeed laakiinse si deganaanshiye lah ayay uga gaabsadeen labada dhinacba inay ka hadlaan wax damqin kara dib u soo bogsiinta ay ku wadaan xiriirkooda labada dhinac booliiska dalka turkigu waxa ay sheegeen baaritaankan kadib inay soo bandhigi doonaan dhacdadan doctor maxamed yuusuf waxa uu ka howlgalaa isbitaal ku yaala magaalada istanbul wararkii ugu dambeeyey ee maanta si uu nooga warramay kadib dilka diblomaasigaasi ayaan kula xiriiray khadka taleefon dowladda labada dowladoodba kolley turkiga iyo ruushkuba si degan bay u hadleen ciddii arrintaa geysatay sidaa lagaga hadi mahayo wayna soo bixi doontaa waana la ogaan doonaa bay yidhaheen waana ujeeddadu waxay ahayd bay ku sheegeen labada dalba in la doonayo in xidhiirka labada wadan la xumeeyo oo hadda soo ficnaanaya waa sida ay labada dalba sheegeen guud ahaan dhacdooyinkan xilliyada iskumarka ah ka dhacay meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa qaar ka mida mas-uuliyiinta caalamka waxa ay uga hadleen inay tahay mid ay ku jirto argagixisiyo sidoo kale naceebkeeda waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay madaxda wadamada ee ka dhaceen weeraradaasi iyo guud ahaanba caalamka